alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waslama tasliima kasiira qaala almualifu raximahu llahu tacaala kitaabu alxuduud haadaakani kitaabu bayaani axkaami alxuduudi waa kitaabkii caddaynayay axkaamta ay leedahay xuduuddu alxuduud waa jamcu xaddin alxadduna waxaa la yidhaahdaa lugatan waa almancu wamaa yaxjuzu bayna shay-ayn diidmada xad baa la yidhaahdaa labada shay waxaa kala teedana xad baa la yidhaahdaa waxaa markaa cuquubaadkan soo socda xad loo yidhi liannahaa tamnacu min irtikaabi alfawaaxish waayo dadka ayay u diideysaa ay ka celinaysaa samaynta fawaaxishta sharcan alxuduud waa cuquubatun ama xadku waa cuquubat muqadara wajabat xaqan lilahi tacaala u liaadamiyin waa ciqaab go-an shareecadu ay xadaysay oo xaq ilaahay awgii u waajibay ama xaq aadami awgii u waajibay waxaan mualifku sheegay caqiba kitaabi aljihaad wamaa yatacallaqu bihi jihaadka iyo axkaamta la xidhiidha dabadeed buu sheegay kitaabu alxuduud waxaanu markaa ishaarayaa xadku inaanu ama xuduuddu inaanay khuseyn muslimiinta oo qura ee ay ku tacalluqdo muslim iyo kaafirba idaa facala alkaafiru maa yuujib alxadda aw itacziira yuqaamu calayhi sidii waxa weeyaan qisaasta iyo ay u wadaagayaan muslimiinta iyo gaaladu waa talabaadee jihaadku markaa qatli sharciya baa ku jiray shareecadu ogoshahay xadkana waa saas oo kale wuxuu ku soo horreysiiyey baabu xaddi zina haadaakani baabu xaddi zina zinada xadkeeda ama ciqaabkeeda sharciga go-an baabkii ka warramaya weeye ilaahay baa zinada xaaraantimey o uhi walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishata wasa'a sabiila waanay bannaan tahay in la qasriyo azina la yidhaahdo iyo in waxa weeyaan la mado labaduba oo luqatu ahli najdin baa madka ahlu xijaazna waa luqadooda waa alqasr wey zino markaa qofku haddii uu ku dhaco wixii ka dhalanayey ayuu halan kaga hadlay oo wuxuu yidhi idaa zanaa hadduu zinaysto aw laata ama uu sameeyo ficilkii qowmu luut albaaligu qofka qaangaadhkaah alcaaqilo ee miyirka qabee almukhtaaru ee doorashadiisa qaba musliman kaana muslim ha ahaado aw dimiyan ama dimi ha ahaado aw murtadan ama mid diinta dib uga noqday ha ahaado xuran xor ha ahaado aw cabdan ama addoon ha ahaado wajaba waxaa waajibay calayhi kaa sinaystay ama liwaadka sameeye sifaadkaa leh alxaddu xad baa ku waajibay waidaa kaana caalima bitaxriim weeye waa haddii uu garanayo zinadu inay xaaraan tahay marka haddii uu yahay sabi lama xadaynayo haddii uu yahay majnuunna lama xadaynayo labadaaba qalinkaa laga kor qaaday mukrahuna waa la mid waxaa kaloo hadalkiisa aynu ka fahanay kaafirka xarbiga isagana xaddu zina inaan lagu ogahayn oo kufaartii asliyiinta ahaa dimiguu ka sheegay murtadkuna dee kufrigiisu waa caaridu waa mid soo darriyey kaafirkii xarbiga ahaa wuxuu ishaaray inaan xad lagu ogahayn licadami iltisaamihi bilaxkaami sharciya waayo ma rumaysna axkaamta sharcigaa sida dimigoo kalena muu ogolaan axkaamtaasi in lagu fuliyo markaa xuduuddii lagu oogi maayo kuwaa zinada markaa xadka waajibinaysa daabitkeedu waxa waye ilaaju xashafatin aw qadriha min adakari fii farjin muxaramin licaynihi mushtahan طabcan laa shubhata fiih taasaa zina la yidhaahdaa zinada ad xadka waajibinaysaa waa taha waxyaaba kale shareecadu zina way ku magacowdeen waa xashafo waa dakarka ninka intiisa hore ama qadarkeed waa kii xashafadu ay ka gonayd xashafada qadarkeed in leeg inuu geliyo farji farjigaasi oo muxarama licayni iskii muxaram u ah licaynida waxaa lagaga ixtiraasayaa farji markaa muxarama licaaridin oo gabadhiisi haddii ay xaa'id tahay ama nufasa ay tahay dee farjigeedu xaaraan buu ka yihi laakiin muxaram licaynihi maaha dee waa ligayrihi mushtahan dabcanna waxa uu kaga ixtiraasayaa kii bahiimada mayeedhaanka xayawaanaadka iyo meytada waa wax dabciga saliimkaahi dee uu ka didayo weeye oon u hunguroon ahayn gabadh meyda ama xayawaan laa shubhata fiihina waxaa lagu saarayaa oo zinada xadku ka waajibaya aan noqon ahayn ta shubha markaa shubha uu ku leeyahay oo uu isleeyahay dee sharcan waa kuu bannaan tahay waanu sheegi doonaa tusaalehaan haddii mid maxaarimtiisa ka midii ay addoon u tahay haddii ay tahay ukhtuhu tusaaleahaan mimaa malakat yamiinuhu deetna umaa malakat aymaanuhum taasi uunu is yiri way soo hosgelaysaa iyaduna ama miduu ku khaldamo dee tusaaleahaan uu is yidhi waa xaaskaagii shubha dee jirta ama addoontii inankiisuu iska isticmaalay isagoo isle dee mar haddii inankaagu uu leeyahay xoolihiisay ka mid taho xoolihiisana dee waad ku intifaaci karta taana xaddu zina kama dhalanayo fa in kaana hadduu yahay haddaba azani ka zinada sameeyey hadduu yahay muxsanan isagaa inoo fasiri doona muxsanka waa inoo soo socdaa rujima waa la rajmin xataa yamuuta ilaa uu dhimanayo dhagax baa lagu dili doonaa oo rajmigu markaa dee qur-aan mansuukha baa ku soo arooray rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa sameeyey oo xadiidka abu hureyre bukhaariya muslimba ay wariyeen ninkii maacis lo odhan jiray wakadalika alkhaamidiya dad buu ku fuliyey khulafadii rasuula ka dambaysayna xaddu rajmiga waa oogeenoo waa fuliyeen muxsankiibuu haddaba inoo fasiro wuxu uhi walmuxsanu muxsanku huwa isagu huwa muxsanku man mid weeye watica galmooday fi lqubuli qubul waxa weeyaan uga galmooday cid kale oo dee ugu galmooday bidakarin asliyin isagoo caamida fii nikaaxi nikaax dhexdii galmooday nikaaxaasi oo saxiixina wa huwa waxaal huwa isagu markaa galmada uu samaynayo xurun xor uu yahay oo caaqilun uu yahay mid miyir qabo baaliqun mid qaangaadha uu yahay ka sifaadkaa laga helaa muxsan la yidhahda hadduu zinaystana xaddu rajmi uu ku waajibaya falow waطica haddaba muxsanka tacriifkiisa waxyaabaha markaa uu ku saaray buu halkan ku ishaaraya wuxuu ihi falow waطica hadduu u galmoodo zawjatahu xaaskiisa fi duburi uu uga galmoodo falaysa bimuxsanin muxsan maaha ninkani waaba guursaday oo fii nikaaxin saxiixin buu gelmo sameeyey laakiin gabadhii wuxuu uga galmooday xagga dambe taa muxsan ku noqon maayo hadduu dabadeed sinaysto xaddu rajmi lagu oogi maayo waa dee taxliilba ka dhalan maayo taasoo maaha haddii tusaalehaan gabadhaasi ay noqon lahayd gabadh nin hore saddex dalqadooduu ku furay oo uu guursado dabeetana xagga dambe un uga galmooday dee taxliil xalaalow ninka hore u xalaalowdaa ka dhalan maayo xaalatu kamaalna maaha taas markaa muxsan ku noqon maayo awati ama wuxuu u galmooday jaariyatahu buu u galmooday fi lqubuli buu uga galmooday addoontiisii oo bilkilyamiin buu ugu galmooday markaa nikaax saxiixa maaha iyaduna qeydkaasay ku baxday fii nikaaxin saxiix waayo waxa weeyaan addoomaha mulkigooda ujeeddada laga leeyahay maaha wati uuna istikhdaam baa ayaa ka mid ah waaye markaa la mid maaha wadciga addoon ninkuu u galmoodo addoontiisa nikaaxi la mid maaha la axkaamna maaha wa huwa xurun taana wuxuu kaga ixtiraasayaa haddii uu sameeyo galmadii isagoo addoona ayuu guursaday gabadh kadib markii uu dabadeed buu sinaystay muxsan ku noqon maayo guurkaa dhacay wa huwa cabdun isagoo waalan iyo isagoon qaangaadhin galmada ka dhacda ee fi lqubuli fii nikaaxin saxiixin muxsan iyadana ku noqon maayo oo xaalatu kamaal galmada dhacda ayuunbuu qofku muxsan ku noqonaya xaaladan oo dhanna xaalatu kamaal maaha dee waa addoon waa nin waalan waa mid aan qaangaadhin falow waطi'a buu hi hadduu u galmoodo zawjatahu fi duburi uga galmoodo falaysa bimuxsani muxsan maaha aw waطi'a ama u galmoodo jaariyatahu fi lqubuliba uga galmoodo dee nikaax maaha ilae ilkulyamiin buu ku xalaashadee aw waطi'a ama u galmoodo fii nikaaxin nikaax dhexdii nikaaxaasi oo faasidina sida nikaax bilaa weli ama bilaa shuhuuda kaana muxsan ku noqon maayo aw waطi'a ama uu galmoodo zawjatahu gabadhiisii waxaaluwa isagoo cabdun addoonu yahay uma dabeetana cutiqa la xoreeyo intaa dabadeed aw waطi'a ama uu galmoodo wahuwa xaaluwa isagu sabiyun yahay uma dabeetana balaqa intaa dabadeed qaan gaadho aw waطi'a ama uu galmoodo wahuwa xaaluwa isaguna majruuru yahay uma dabeetana afaaqa uu miyirsado wasana uu zinaysto dee bacda alifaaqa marka xaaladahan oo dhan waa xaalatu naqsi oo wadciga markaa fii nikaaxin saxiixin dhaca xaalatu kamaalna ku dhaca ayuunbuu qofku muxsan ku noqonaya falaysa bimuxsanin muxsan maaha buu yidhi wahayrulmuxsani buu ihi kaan muxsanka ahayn in kaana hadduu yahay xuran mid xora hadduu yahay julida waa la jeedalin mi'ata jaldatin boqol jeedal wa guriba waa la mastaafurin doonaa sanatan sanadna waa la mastaafurin haa oo deegaankaasi uu degan yahay baa laga saari doonaa ilaahay baa yidhi azaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda ilaa masaafati lqasri baa loo mastaafurin qasri masaafadii masaafo salaada lagu qasrin karo masaafatulqasriga maxay ugu xadideen cumar oo kale waxaa ka sugnaatay inuu khaybar markaa uu mastaafuriyo mid madiine ku sinaystay maqsuudka laga leeyahay mastaafurintaa waxay tahay bay leeyihiin in qofkan lagu ciqaabo cidlow meel aanu dee la qabsanoo dadkeedana aanu garanahayn in la geeyo masaafatulqasri wixii ka sokeeyaana wuxuu ka dhigayn dee inuu baradiisii iska joogo oo waxba cidlow ka dareemi maayo masaafatulqasriga wixii kasii fog ayuunbuu cidlow dareemi karaa wain kaana hadduu yahay buu ihi cabdan addoon hadduu yahay aw amatanba dee julida waa la jeldin doonaa waa la jeedalin doonaa khamsiina jalda boqol jeedal waguriba nisfu sanatin sanad barhkiina waa la mastaafurin oo waa loo tansiifin doonaa facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaabi baa u daliila addoontu ayay aayaddu ku soo aroortay addoonkana waa looga qiyaas qaadanaya bijaamici riqi baynahuma addoonnimadaa jamcisa waman waطi'a buu ihi ka u galmooda bahiimatan xayawaan aw imra'atan ama gabadh mayitatan mid meyda ah oo dee dhimatay oo nafiba aanay ku jirin aw ama waطi'a u galmooda imra'atan gabadh xayatan nool fii maa duuna alfarji farjiga inta ka sokaysa uga galmooda oo ilaajkii baan dhicin wixii meelaan farjiga ahayn buu uga galmooda aw waطi'a ama galmooda jaariyatan addoon u galmooda addoontaasoo yamliku uu mulkiyo bacdaha barhkeed ama dhammaanteedba uu mulkiyaa laakiin nin kale u dhaxday ama waa musawa oo muctado cidday ku jirtaaba aw waطi'a ama u galmoodo ukhtahu walaashii walaashiisii almamluukatu lahu aw waطi'a ama u galmooda ukhtahu walaashii haa walaash walaashiisii almamluukata lahu ahayd mid waxa weeyaan uu uu isagu mulkiyey maxaarimtii kalena waa la mid eh ama bisababi nasabin aw radaacin aw musaaharatin xaaraan ha uga noqdaan oo shubhu ugu galmooday oo dee milkigana ayaa ah shubho aw atia ama u galmoodo zawjatahu xaaskiisii fil xaydi xaydkii xaale ay ku jirto ama dee nifaaskiibay ku jirta ama xaalado kale oo dee wadcigeeda ama gelmadeedu ay xaaraan ka tahay sidaa dee muxrimo tahay ama ay sooman tahay oo kale ama addoontiisibaabuu u galmoodayba qabla alistibraac intaanu istibraac samayn aw watia ama waa u galmooday ay zawjatahu amatahu fi duburi buu uga galmooday aw istamnaa ama manidiibuu iska keenay biyadiibuu iskaga keenay aw atat ilmar'atu ama gabadh baa u tagtay almar'ata gabadh laa xadda xad calayha dusheeda ma ahaan marka kuwani kuwii hore ayuu kaga ixtiraazayaa dee bahiimada iyo imra'atu meyta laa tushtaha طabcan oo dabaa'icu saliima waxaasoo kale naf kama daydo marka mar haddii qofka dabciguba uu ka celinayo shareecada waxaa lagu yaqaanaa qofka waxa dabciga saliimka uu ka celinayo in dabcigaa saliimkaa un loo tala saarto ciqaab kaloo qofka ka celiya inaan la raacin marka halkaasay martay taas ama wuxuu u galmooday gabadhnoo laakiin fiimaa duuna alfarji buu uga galmooday si kalea loo ciqaabiy oo loo tacsiiri laakiin xad ka dhalan maayo waa xaddu zinaa baanay tahay soo gelahaynoo dee ilaaj baan jirin ama addoon buu u galmooday barhkeeduu mulkiyey ama uu wada mulkiyey laakiin xaaraan ka noqotay bisababi zawaaj ama walaashii oo addoon u ah shubhada awgeed baa markaana aan xadka loogu ogahayn liqiyaami shubha walxuduud tudraw bishubahaat xadiidku marfuucan uma ansixine laakiin saxaabadu hadalkaasi ka ansaxay idraw lxuduuda bishubahaat xaaskiisii buu u galmooday mamnuuc lidaatii baanay galmadaasi ahayn mid iskeed loo manciyey ama duburtu uga galmooday liqiyaami shubha ama istimnaa buu sameeyey ama gabadh baa gabadh waxa weeyaan naf ka dayday waxaasoo dhan xad ka dhalan maayo waman zanaa ka zinaysto wa qaala yidhaahda markii lays yidhi xadka ku ooga wa qaala yidhi laa aclamu ma ogi taxriima zina zinada xaaraamtimaynta la xaaraamtimeeyey wa kaana isagoo ahaaday qariiba alcahdi mid ku wakti dhow bilislaami islaamnimada goordhow soo islaamay aw nashaaa mid ku barbaaray bibaadiyatin miyi miyigaasoo baciidatin fogoo dee cani ilcilmi waalculamaa ka fog laa yuxaddu la xadayn maayo qariina markaa dee waxaa shardi ah an yakuuna caaliman bitaxriim sooma inuu ogii sheegay inuu xaaraan yihi sheegashadiisan markaa qariina dee iminka ayidayso nin islaamnimadiiba ku cusub weeye oo hadduu doono aanay uba suurtooyinba inuu barto ama miyi fog buu joogaayo maba aragba cid culimaayo masaladaasi waxa weeyaan ka hadlaysa oo sheegaysa maba aragba waaya qadiyadda bahiimada sidan uu sheegay waa sidaa ka ansaxday cabdullaahi bnu cabaas ana man ataa bahiimata laa xadda calayh waaya wuxu uhi wain lam yakun haddaanu ahayn kadalika sidaa haddaanu ahayn oo nin islaamnimada ku cusub ama baadiye fog ku barbaaray haddaanu ahayn xudda waa la xadayn doonaa markaa maxaa loo xadaynayaa liduhuuri kadibihi beentiisaa dee markaa muuqata in weligiiba islaam ahaa weeyaan dhulkaa cilmiguu yaalo culimmadu ay joogeenna joogay zinadu inay xaaraam tahayba anigu ma maqal kaa laga asmaci maayo waayahay wuxuu ihi walaa yujladu lama jeedalinayo yacni azani kii sinaystay fii xarin kulayl dhexdii lagu jeedalin maayo walaa bardin iyo qabow dhexdii kulaylkaa iyo qabowgaasoo shadiideyni kuwa darana waa la dibdhigaya ilaa wakti jawigu muctadil yahay la gelayo walaa fii maradin xanuun dhexdiina lagu jeedalin maayo xanuunkaasoo yurjaa la rajaynayo bur-uhu bogsashadiisa yacnii xataa yabra ilaa uu bogsanayo waa la sugayaa waa la dibdhigayaa waayo dee qofkan marka la jeedalinayo maqsuudku ma aha dee in la halaago wixii ay ka dhalanayso inuu halaagsamo markaa waa laga ilaalinaya labada arrimood baana la isku ilaalinaya qofkii in la xadeeye iyo dee qofkii inaan la halaagin oo la dilin walaa fi lmasjidi masaajidkana lagu jeedalin maayo tacdiiman weyneyn awgeed baan masaajidka loogu jeedalinahayn lahu masaajidka la weyneynayo can daalika arrinkaa laga weyneynayo qofkii inuu qayliyaa laga yaabaa ama waxaa dhici karta xaar iyo kaadiba inuu isku daro marka jeedalka darada loo qabto masaajidkiiba dee u kharibo ama dee waxaaba dhici karta in dee dhiigba uu ka yimaado masaajidkana waxaaba laga tansiihiyaa nahyi gaarina waa ku soo aroorayoo laa tuqaamu alxuduud fi lmasaajid walaa yuqta alwaalidu bilwalad waa xadiid sanadkiisu xasan yahay weeye xuduudda masaajidada laguma ogo waalidna waladkii looma dilo walaa tujladu buuhi lama jeedalinayo almaratu gabadhii fi lxabli ay fii xaali lxabli uur xaalo ay ku jirto uur ay leedahay bal tuakharu waa la dib dhigaya xataa tadaca ilaa ay umulayso ay dhigaysa alwalada wayazuula uu suulayo weliba alamulwilaadati umusha xanuunkeeda uu suulayo waayo haddii dee iyadoo uurla la jeedaliyo waxay noqonaysaa in la dilo ilmaha yaroo dembi la-aan dee lagu dilo ilahina wuxu uhi walaa taziru waasiratun wisra ukhraa gabadhii markaa uurka lahayd ee dee rasuulka u timi ee ka dalabta xadka inuu ku oogana rasuulku waa dib dhigay ilaa ay umulaysay alamulwilaada iyadoo ku jirtana waxaan loo jeedalin lahayn dee waa qofkii xanuunsanaya bay la midta waxaa laga yaaba inay kuba dhimataba maqsuudkuna maaha in la dilo walaa yujladu buu yidhi lama jeedalinayo fi lxaddi bisawtin lagu jeedalin maayo shaabuug shaabuuggaasoo jadiidin mid cusuba walaa bisawtinna lagu jeedalin maayo baalin mid gaboobay ah bal yujladu waxaa lagu jeedalinayaa bisawtayni bal yujladu waxaa lagu jeedalinayaa bisawtin jeedal jeedal jeedalkaasoo beyna sawtayni laba jeedal udhaxeeya oo ka jadiidka cusub iyo iyo ka baaligaa udhaxeeya oo sababtu waa maxay ka cusubi wax xanuun badan yihi inuu halaagaabaa laga yaabaa ka baaliyoobayna inaanu damqin baaba laga yaaba aanu xanuujinba maqsuudkii markaa jaldiga laga lahaaba aanu xaasilin markaa mid labadaa udhaxeeya ayaa lagu jeedalinaya walaa yumaddu gacanta la fidin maayo buuhi walaa yushaddu lamana adkaynaayo oo gacantii sidaa loo kala bixin maayo oo mar kasta oo masaafada udhaxaysa gacanta iyo halka jeedalku uu ku dhacayaa ay kala fogaato yacnaa aada buu ugu dhacayaa jeedalku xanuun badanna waa siyaadinaya haddii ay aada u soo dhowaatana wax meel dhow ka soo dhaqaaqayaa xanuujin maayo marka labadaasa loo dhexaysiinaya waaye lama walaa yushaddu lana xidhxidhi maayo gacmaha kale laga xidhi maayo walaa yujaradu la dhertiri maayo ay min hiyaabihi dharkiisii dee laga bixin maayo isagoo marihiisii iska gashan baa la jeedalinayaa oo dadkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu xadka ku ogay dee lama qabo dharka lagama saarin walaa yubaaliqu lagu xeel dheeraan maayo fi darbi garaacista ama walaa yubaaliqu ku xeel dheeraan maayo waa odhan kartaa aljallaadu fi darbi wa yufariqu waa kala geynayaa jallaadku ka jeedalinaya waa qaybinayaa calaa cadaa'i xubnihiisuu ku qaybinayaayoo meelun dee kaga wadi maayee marba meel buu kaga dhufanaya wayatawaqa waa iska ilaalinayaa jallaadku almaqaatila buu iska ilaalinayaa meelaha halista ee dee loo dhinto iyo walwajha weji oo meelaha loo dhinto dee wuxuu isaga ilaalinayaa qofka in la dilo dee la dooni maayo wejiguna dee waa halka quruxda qofku ay ka muuqato waa talabaade dee wejiga in la garaco nahyi caama baa ku soo arooray idaa daraba axadukum falyattaqi lwajh midkiin hadduu wax garaacayo ma haiska ilaaliyo wejiga idaa qaatala axadukum akhaahu falyajtanib falaa yadlimana alwajh xataa hadday qofka isdilayaan iska dhaaf iyadoo xad lagu oogaye wayudrabu ama wayadribu waa garaacayaa alrajula ninkii waa garaacayaa qaa'iman xaalo uu taagan yahay ninku ama wayudrabu waa la garaacaya waa la jeedalanayaa alrajulu ninkii qaa'iman xaalo uu taagan yahi watudrabu waa la garaacaya almar'atu gabadhii jaalisatan xaalo ay fadhido mastuuratan ay tahay mid asturan oo maradee lagu duuduubay ee fadhiga u asturnaan badan gabadhii fa in kaana hadduu yahay haddaba almajluudu ka la jeedalinayaa naxiifan weyd hadduu yahay caata ah aw kaana ama uu yahay mariidan mid bukaa oo laa yurjaa aan la rajaynahayn bur-uhu bogsashadiisa fuqahadii hore waxay ku tusaalayn jireen almasluul almuraadu almusaabu bimaradi sal katiinbayda qaba iminka dee waaba berigaa malaa dawaan loo haynina iminka waa iska sahlanaatay lix bilood baa qofku hadduu dawa si fiican u qaatay biidni illahi uu ku bogsaday marka iminka waa loo kaadinaya kaasoo kale waayo marka kanoo kale looma kaadin karo ninkani inuu naaxi doono dee war uma hayno dadka qaarkood baa naaxinba wax kastoo ay cunaan ama xanuun buu qabaa inuu ka bogsado aan rajeynaya marka wax loola sugaa ma jirto dunida waa la jeedalin bicihkaalin baa lagu jeedalin doona bicihkaalin nakhli geedka timirta laantii laamihiisaa lagu jeedalin doonaa laantii midhaha laga guray ayaa lagu jeedalin iyo biatraafi thiyaabi iyo maryaha yacnaa darafyadooda faraqyadooda ayaa lala dhici doonaa waana sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yeelay xadiidka ninkii waxa weeyaan nin mukad mukhadajun ah mukhadaj qofka naaqis alkhilq alkhalqi ah oo daciifa ayuunba waxaa la arkay addoon ugu soo gashay gurigii uu ku jiray isagoo dusha ka saaran oo ka sinaysanaya sacad ibnu cubaada rasuulka gaadhsiiyey faqaala ijliduuhu darba mi'ati sawtin qaalu yaa nabiy allahi huwa adcafu min dalik haddii boqol jeeda lagu dhufto way ka aguugaysa low darabnaahu mi'ata sawtin maata qaala fakhuduu lahu cihkaalan fiihi mi'atu shimraakh fadribuuhu darbatan waaxida ibnu maaja wariye waana xadiid saxiix wuxuu rasuulku yihi haddaba waxaad samaysaan laan timira soo qaada oo boqol faraq leh tana taasun hal mar ku dhufta waa qofkii markaa aan la sugsiin karin xadka sida sheekhuba uu ku tusaaleeyey qaabkaasaa xadkii loogu oogaya wain kaana hadduu yahay alxaddu xadku hadduu yahay alrajma rajmin hadduu yahay xadku rujima waa la rajmin kaa xad xadku ku waajibay walow fii xarin walow xasala aba xaasilbay alrajmu fii xarin kulayl dhexdii aw bardin ama qabow dhexdii yacnaa shadiideyni dee aw fii maradin ama xanuun dhexdii xanuunkaasi oo marjuwi marjuwi zawaali suulitaankiisa mid la rajeynaya ah waxba lala sugi maayo wakti jawigu dhexdhexaad yahay iyo inuu bogsanayo iyo waayo dee qofka waaba la dilaya ama naftii baa laga jarayaaba isagoo bukay nafta laga jaray iyo isagoo bogsaday in laga jaraa wax macno u samaynaysaa ma jirto ee kala jeldinaya dee nafta in laga jaro ayaanu qastigu ahayn walaa turjamu buuhi la rajin maayo alxaamilu gabadhii uurka lahayn xataa tadaca ilaa ay umulayso wayastagniya uu kaaftoomaya alwaladu ilmihi bilabani hayriha iyada cid aan ahayn caaneedu ku kaaftoomayo amaba se dee uu ababayaba waana sidii khaamidiyadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka yeelay oo idhabii fa ardiciihi xataa tuftimiihi buuhi xataa taftimiihi orodoo tagoo nuuji ilaa aad naaska ka daynayso waayo welisayidi sayidkii waxaa u bannaan an yuqiima inuu ogo alxadda xadkii calaa raqiiqin addoon inuu ku ogo calaa raqiiqihi addoonkiisa inuu ku ogo ayaa u bannaan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi idaa zanat ilamatu fatabayana zinaha falyajlidha walaa yuharib bukhaariya muslim baa wariyey xaddu zina inuu sayidu ku oogi karaabuu sheegay wakadalika waxa weeyaan waxaa la mida ibnu cumar addoon lahaayo u lahaayo wax xaday gacantu ka jarayba imaanbay soo gaadhsiin qisada kitaabu tawxiidka ku taalana waxaan u malaynayaa inay xusuusan tihiin xafsa ana xafsa qatalat amatan laha saxaratha markii dadka qaarkood ay ku inkireenna waa kii difaacay ibnu cumar muxuu ku difaacay maada yanqumuuna min ummi lmu'miniin an qatalat amatan lahaa saxaratha kelimatu lahaa u fiirsada yacnaa ma aha ibnu cumar inuu leeyahy dadkaa kale xuduudda iska oogi kara oo iftiyaad imaamka ku samayn karo arrintaa ka hororsan kara laakiin waa addoon iyadoo ay lahayd xabsa walihaadaa wuu raaciyey kelimaddaa maxay amatan lahaa saxaratha addoon ay lahaydoo wax sixirtay sababta u dishay xabsa markaa waa waa tahay ayib halka waxaa ku dhammaaday xaddu zina waxaanu halan ka gelayaa xaddu lqadfi faslun fii xaddi lqadfi alqadfu lugatan waa alramyu weeye waa ganista sharcanna waa aramyu bizina waa in qofkii zina lagu ganoo zina lagu sheego waana dembi weyn oo rasuulku muubiqaadka ayuu ku daray toddobada dembiye waaweyne ee u xalaaga walxadiidu fii saxiixi albukhaari wa muslim wixii markaa ciqaab ka dhalanaya uu mualifku halan ku sheego wuxuu ihi idaa qadafa hadduu qadfiyo albaaliqu ka qaangaadhka ah alcaaqilu emiirka qaba ee almukhtaaru doorashadiisii qaba wahuwa xaaluwa isaguna muslim inuu yahay markaa wax uu qadfinayo aw dimiyu inuu yahay aw murtadu inuu yahay aw musta'minu inuu yahay muxuu kaga ixtiraazay intaa kaafirkii xarbigaa sababtuna waa tii hore aad usoo maqashay muxsanan uu qadfiyo oo qadafadaa mafcuulkeedi waa muxsanana mid muxsana uu qadfiyo muxsankaasi oo laysa biwaalidin muxsanku iska ilaali muxsankii hore lagugu soo qeexay iyo kani way kala duwan yihin almuxsanu fii baabi xaddi zina iyo almuxsanu fii baabi xaddi lqadfi muxsankaasi oo laysa biwaalidin waalid aanu ahayn lahu isaga qaadifka laysa biwaladin soo maaha waa suurtagalma saasuu qoray waa tasxiif muxsankaasoo laysa biwaladin walad aanu ahayn lahu isaga muxuu kaga ixtiraasay hadduu waalidku waladkiisa qadfiyo loo xadayn maayo hadduu nafta ka jaraabaan loo loo qisaasayo sooma xadkiina isna waa la mid bizina uu ku qadfiyo oo zina uu ku sheego aw illiwaati ama qowmuluud ficilkoodii uu ku sheego bisariixi waalqadfu qadfiguna yakuunu u ahaanayaa bisariixi ee bilafdi bilafdi lafdigii asariixi ee caddaa aw bilkiraayati ama lafdigii sarbeebta ahaa maca niyati niyo xaalo lala qabo lazima waxaa ku waajibay kaa alxaddu baa ku waajibay ilahay baa hi waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yaatuu biarbacati shuhadaa fajliduum hamaaniina jalda hadduu keeno dee markhaatiyaal iyo caddayn ama qofkiiba isaguba uu qirto xadulqadfi markaa jiri maayo dee qadfiba noqon maayo oo wax jiruu sheegay qofku waxaa kaloo la sheegay in qofku uu noqdo muxsan waladiina yarmuuna almuxsanaat markaa markuu yidhi baaliq iyo caaqil iyo mukhtaar kii yaraa iyo kii waalaa iyo kii la khasbay iyaga xad lagu oogi maayo laakiin dee maaha macnaheedu in loo fasaxayo arrinkaasoo la leeyahy dadka idinku iska caacaaya kuwa yaryaro mar haddaydan qaan gaadhin waa la edbinayaa iyagana ha mukruhuna dee waa waxa weeyaan waa macduur isagu laa xadda cala almukrahi mukrihi oo kii ku khasbayna waxa weeyaan la xadayn maayo yidhi sidaa ku dheh walmuxsanu buu ku hi muxsanku hunaa halkan baabkan marka la joogo huwa muxsanku alxuru weeye kii xorta ahaa albaaliqu ee alcaaqilu ee almuslimu ee alcafiifu oo hadduu qof sino ku sheego addoon lama qadfinayo addoon ceebi qaban mayso bay yidhahaan fuqahadu ama ilmo yar uu ku sheego ilmo yar ceebi qaban mayso ilmaha yar wuu sinays ama mid waalan uu ku sheego yacnaa laa yataratab caleyhi caar ama kaafir badda uu ku sheego ama muslim buu ku sheegay laakiin muslimku waa muslim aan cafiif ahayn oo zine lagu yaqaan wixii siida horeba loogu yaqaanuunbuu ku sheegay waxba ma soo kordhin ninkani waay fasariixu buu yihi haddaba ka sariixa min alfaadi lqadfi xaale uu ka mid yahay an yaquula waa inuu yidhahdo dee qaadifkii oo maqduufka uu ku yidhaahdo zanayta waa sariix waad sinaysata aw lutta ama camalkii qoomu luud baad samaysay aw zanaa farjuka buu ihi farjigaagaa sinaystay ama gabadh baa gabadhna dee waa noqon kartaa sidii kalun baa loo bedelaya waa alfaad markaa sariixo waxay ku caanbaxday dee baabka iyo wanaxwi iyo wanaxwihi kan madkuurkee la sheegay wixii shabaha walkinaayatu kinaayaduna a sax fa yujladu buuri waa la jeedalinayaa alxuru kii xortaa thamaaniina ee jalda sideetan jeedal walcabdu addoonkiina arbaciina afartan baa la jeedalin ilaahay baa yidhi fajliduum thamaaniina jalda addoonka in loo qaybinayana aayaddaa loo deliishay fain ateyna bifaaxishatin facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab waayo walkinaayatu kinaayadiina naxwu qowlihi weeyaan uu yidhaahdo yaa faajir uu yidhaahdo qofkii uu kuhi yaa faajir waa naxwu qowli lqaadifi lilmaqduufi uu ku idhahdo yaa faajiru iyo yaa khabiis inahu abi hadduu u niyoodo alqadfa uu niyoodo xudda waa la xadayn lafdigii baa dee muxtamil oo niyadu ayaa dhinac raacinaysa wa ilaa haddii kala miyaho qadfi aanuu la niyoona cay kaloon ay tahay falaa falaa yuxaddu laakiin waa la tacsiiraya sida cumar uu sameeyey iyo cuhmaanba shatmiga cayda aan qadfi aan ahayn ciddii la timi waa tacsiireen waalqowlu ee almaqbuulu qowlka la aqbalay hunaana qowlulqaadifi ka qadfiga sameeyey qowlkiisa weeye yacnaa fi niya masalada waxa weeyaan niyada isaga ayuunbaa la garan kara wuxuu hadalkaa ula qastiyey inuu qadfi ula qastiyey iyo iyo inuu wax kale waxa weeyaan uula qastiyey fain qaala hadduu yidhaahdo lishaksin qof uu ku idhaahdo anta adigu asna annaas baa tahay aw qaala lahu ama uu ku dhaha anta adigu asna min fulaan fa huwa lafdigani kinaayatun weeyaan waayo dee suurtagal maaha dadkao dhami ina inay zinaystaan soo ma asna annaas dadkao dhami way sinaysteen adiguna waad ugu sino badantay hadalkaasi inuu been yahay de way way iska caddahay ama asna min fulaan buu ihi fulaankaana zine kuma oga qofkani mar haddaanu kaa zine ku ogeyn kanna inuu zino si sariixa ugu sheegay noqon mayso aw qaala ama uu yidhaahdo alqaadibu fulaanu fulaan zanin wa anta asnaa minhu fa huwa sariixun weeye lafdigani waayo miduu zino u sugay ayuu kana haleeshiyey wain qadafa buu ihi hadduu qadfiyo jamaacatan koox kooxdaasoo yamtanic aanay suurtoobin an yakuuna inuu ahaado kulluhum dhammaantood zunaatan ay ahaadaan wadaalikaasi ka qowli uu yidhaahdo ahlu misra reer masari reer masar kulluhum dhammaantood zunaatun weeyi cusira waa la tacsiiri doonaa laakiin xad ma leh waayo hadalkiisaas waa daahiru lkadib waa hadal beenimayso ay caddahay reer masar oo dhan ama reer baqhdaad oo dhan reer ciraaq oo dhan inay zunaad wada noqdaan suurtagal maaha waddanka lagu tusaalaynaya waa dhul islaami hadda u fiirso kufaartu waa iska walaaqdaan waxay doonaan wain lam yamtanic buu ihi haddii aanay arrintaasi imtinaacin oo mid mamnuuca aanay noqon wain lam yamtanic haddaanay mamnuuc noqon ay kownu lmaqduufiina jamiica zunaata in kuwaa la qadfiyey dhammaantoodba zunaad ay yihiin wadaalika qowli u idhaahdo ee alqaadifu banuu fulaanin buu ihi qowl u sheegay reer hebel kulluhum zunaatun weeyaan miyay tahay mumtanic in reer hebel ay zunaad wada noqdaan mumtanic maa hadde lazima waxaa ku waajibay qofkaa likulli waaxidin qof kasta waxa ugu waajibo oo minhum ka mida dee qoladaa xadun baa ugu waajibay oo qof waloo qoladaa ka midaba dee ceeb buu markaa dusha u saaray oo uu huuyey waxaa lagaga rogi karaa ceebtaa in isaga la qadfiyo la xadeeyo ayuunbaa ceebtaa lagaga rogi karaa waaye wuxuu ihi walow qadafahu hadduu qofkii ku hadduu qadfiye maratayni laba jeer oo walam yuxadda baynahumaa buu da ujeeda laba jeer buu qadfiyey oo intii u dhaxaysay lama xadeen mar buu qadfiyey iyadoon la xadayn buu haddana mar labaad qadfiyey mar saddexaad saa u wad lazima waxaa ku waajibay xaddu waaxidun baa ku waajibay oo waa tadaakhulayaan xuduuddu way isgudagelayaan liitixaadi sababihima sababtoodii waa mid qura mid qura ah dee qadfiga una isla markaa maxalkiina dee waa mid qura un oo qadfigani dee hal qof unbuu ku dhacay waxay la mid tahay dhowr jeer buu sinaystay oo dhexdooda aan la xadayn dee sine kaste xad gooniya yeelan maysee waa tadaakhulaysaa hal mar ayuunbaa xadkii laga jaraya wain qadafahu hadduu ku gano bizinan oo faxudda la xadeeyey uma dabeetana qadafahu qadfiyo haaniyan mar labaad bidaalika zina sinadaa lafteedu ku qadfiyey sinadii hore aw bikayri ama mid kaluu ku qadfiyey cuzira waa la tacziiri faqad oo keliya waayo waxa weeyaan haddii zinadii hore un waxa weeyaan uu ku sheego tii hore lafteeda un haddii uu ku sheego ama dee mid kaleba uu ku sheego qofkii ceebi taa ka ka haleeli mayso oo ninkan inuu beenaalayo way caddaato waa tii horeba beentan loogu xadeeyey laa yalxaquhu alcaar taasay ka dhigayaan manaadka in waxa waajibinaya xadulqadfigu uu yahay maa yulxiqu alcaara bilmaqduufi taa ma fahamteen waxaa ceeb haleeshiinaya kan la qadfiyey ayuu xad ka laasimaya wixii aan ceeb haleeshiinahayni xad kama laasimayo tacziir iyo meel kala loola kacaya walow qadafa hadduu qadfiye shaksun qof shaksan buu qadfiyey shaksigaasoo muxsanana falam yuxadda lama xadayn alqaadifu xadulqadfi laguma oogin xataa zana ilaa uu sinaystay almuxsanu kii muxsanka ahaa marka hore saqata waa dhacay alxaddu xadki waa dhacay qaadifki waa ka dhacay waayo dee wixii uu sheegayay baa muuqday soo ma dahara maa kaana yaquul ninkii waa kan isagiibaa isku markhaati furay oo isku caddeeyey de sinadii uu ku sheegayey isagii baaba sameeyeyba walaa yustawfaa buuhi lama oofsanayo xadulqadfi ilaa bixadrati alimaami imaamka goobjooggiisa mooyaane aw naa'ibi mooyaane meelka lagu oofsan maayo waayo dee waa sida aad arkaysidoo axkaamtiisibaa kala duduwan iyadoo qadfigii dhacay baa mararka qaarkood aan qofkii aan la xadaynahayn waa talabaadee alfaadda lafteedii baa kala duwan oo mid sareexa iyo mid kinaayiya bay leedahay marka waa arrin ijtihaad u baahan a waayo walaa yustawfaa lama oofsanayo ilaa bimutaalabati almaqduufi ka la qadfiyey dalabkiisa wax kal laguma oofsanayo waayo waa xaqiisa qofku suu maalkiisa u saamixi karo u cirdigiisana u saamixi karaa fain cafaa buu ihi hadduu cafiyo maqduufku qaadifkii saqata waa dhacay alxaddu ka gayrihi sida kuwa kaleba ay u dhacaane dee xuquuqda ka midi wain maata hadduu dhinto maqduufku kii la qadfiyey intaqala waa guuraa xaquhu xaqiisii xadka uu ku lahaa liwarahatihi buu u guuraya sida maalkiisuba ugu guurayo oo iyaga hadday doonaan cafiya hadday doonaanna ka goynaya walow qaala hadduna lirajulin inuu ku yidhaahdo nin buu ku yidhi nin baa nin ku yidhi iqdifni waar iqadfiyo maxaan kugu yidhahdaa waxaad igu tidhahdaa daani baa tahay anaa kuu fasaxay aduu iska dheh maxay ku yeelaysaa faqadafa uu qadfiyo lam yuxadda lama xadaynayo qaadifkii marka waxay noqonaysaa in la idhaha qadfigu wuxuu xaaraan u yahay lixaqi almaqduuf ayuunbuu xaaraan u yahay xaq ilaahayba meesha kuma jiro taasina sax maaha shayga laba xaq xaq ilaahay iyo xaq aadamiba waa ku jira wixii labadaasi ay ku kulansan yihiinna haddii aadamigii xaqiisii isagu uu ka tanaasulo ee lama odrhanayo waxa weeyaan shaygii waa bannaanyihi tusaalahaan hadduu qofku ku yidhaahdo idil oo aada disho miyay kuu bannaan tahay maya laakiin iyagu waxay leeyihin dee qisaas ka dhalan mayso haduu idhaahdo idil magti waa laga qaadi laakiin qisaasi ka dhal mayso tanna waa haleeshiinaya walow qadafa hadduu qadfiye buu ihi shaksun cabdan addoon addoonkaasi oo waayo walow qadafa buu ihi hadduu qadfiyo cabdan addoon habata waxaa u sugmay lahu addoonka waxaa u sugmay altacziiru baa u sugantay oo addoonkii waxa weeyaan lama tacziirta horta isagu sayidkiisu yeelanmaayo isagaa yeelanaya addoonku waayo dee marka la qadfiyey isagaa la ceebeeyey sayidkiisa lama ceebeyn addoonka haddii la qadfiyana dee xadulqadfi kama dhalanayo shardi waxa ahayd qofka la qadfiye xuran inuu yahay laakiin taa macnaheedu maaha in addoomaha la yska qadfin karo ay bannaan tahay ee ciddii arrinkaa samaysay waa laga jaraya waa la tacziiraya halkana wuxuu kaga hadlayaa xaddu sariqa bifatxi asiin kasri ra wayajuusu iskaanuha maca fatxi asiin wa kasriha asarqatu iyo asirqatu labada waa la odhan karaa sariqadu markaa waa tuugadii luqatan waa akhdu shay khufyatan shaygoo si qartoo loo qaato sharcan waa akhdu lmaali khufyatan dulman min xirzi milihi bishuruud waxaa la qaaday horta waa inuu maal yahay waxaan maal ahayn qaadashadiisa sariqa axkaamtana ay ka dhalanaysa ma aha haddii baasaboor iyo lagaa xado taysarooyin iyo waxyaaba noocaas maal maaha dee waxaas ama xubin baaba lagaa xadayo keli baaba lagaala baxayba maal maha khufyatan waa in loo qaato haddii si muuqato maalkii loo qaato qofkii nuhba ay dhacdo laga dhufto lagala cararo ama kasbi uu dhaco xoog lagaga dhaqaajiyo taana sariqa lama idhaha axkaamtani ka dhalan mayso dulmanna arrintu waa inay u dhacdo haddii qofkan qaadista maalka laga qaadaya xaq ba ay tahay taana sariqa la odhan maayo walow si qarsoonba qofku ha uga qaade xirzi maalkaas oo kale meel lagu ilaaliyo waa in laga saaro haddii maalku aanu maxruus ahayn oo curfan isagoo kale meesha lagu ilaaliyo marka horeba aan la gelin se nin dahab daaradiisa waday ui gurigeyga dhexdiisaan dhigtay maxaa tuugga u keenay gacanta hala jaro laga yeeli maayo taasaa sariqa la yidhaahdaa idaa saraqa bidu hadduu xado albaaliqu kii qaangaarhka ahaa alcaaqilu amiirka qabay almukhtaaru ee doorashadiisa qabay wahuwa xaal huwa isaguna markaa waxwaxadaya muslim inuu yahay aw dhimiy inuu yahay aw murtad inuu yahay wuxuu kaga ixtiraami kaafirkii xarbiga ahaa nisaaban uu xado in gacan lagu jari karo ama wax lagu goyn karo nisaabkaasoo min almaali xoolihii ka mid a wa huwa waxaal huwa nisaabkaasi ama wahuwa nisaabku dheh rubcu diinaari weeyi waa rubcu diinaar diinaar rubci aw maa ama shay weeyaan shaygaasoo qiimatuhu qiimihiisu rubcu diinaarin ay tahay fii xaali sariqati buu rubcu diinaari ama ayuu qiimihiisu rubcu diinaari ka hor iyo kadib iyo lama eegayo markaa la xadayay buu qiimihiisu ahaa maxay xirsigiisa laga saarayey ayuu qiimihiisu ahaa rubcu diinaar min xirsi milihi uu ka saaro shaygaasoo kale meesha lagu ilaaliyo walaa shubhata shubho lahu isaga aanay u sugnaan fiihi shayga aanay ugu sugnaan quطicat waa la jaraa yaddu lyumnaa baa la jari gacantiisa midig ilah baa yihi wsaariqu wsaariqatu faqطacuu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakaalan min allah wallahu casiizun xakiim nisaabkana xadiidka caishae bukhaariyo muslimba wariyeen baa lagu sheegay xadiidka ibnu cumarna ana rasuula اllahi qaطca saariqan fii mijanin qiimatuhu halaaثatu daraahima fi majinin qiimatuhu halaathatu daraahima gaashaan saddex dirham qiimihiisu yahay buu nebigu ku jaray markaa saddexdaa dirham baa markaa ribcu diinaar la qiima ahaa weeyaan macnu saas ayaana saxiix ah madhabku yahay adiladuna ay tusinaysa gacanta midig baa horta la jari doonaa marka koowaad xirsiguna markaa isaguna waa shardiyo min xirzi milihi buu ka xaday shaygu haddaanu maxruus ba ahayn o almakaan aladi yuxfadu bihi lmasruuq baa xirzi la ydhaha shayga la xaday meesha lagu ilaalinayay shareecaduna may xadayne waxaa loola noqonayaa maxay curfigaa loola noqonaya haddaanu shaygu maxruus ahayn qofka gacan lagu jari maayo fa in saraqa hadduu xado haaniyan mar labaad quطicat waa la jari rijlu lugtiisa lugtiisa alyusraa ee bidix fa in caada hadduu ku noqdo quطicat waa la jari yadu lyusraa gacantiisa bidix fa in caada hadduu ku noqdo quطicat waa la jari rijluhu lugtiisa alyumna ee midig waxba loo reebi maayo afar taba waa la gamuudaya hadduu tuugada joojin waayo axaadiis marfuuca baa masaladaa ku soo aroortayoo laakiin lam yasix minhaa shay in mar saddexaadka iyo mar afraadka la jaraya labada jare labada hore waa la isku waafaqsanyay culimadu in gacanta midig iyo lugta bidix laga jaro waxaanay ku sugan tahay qiyaasan cala almuxaarabati xadulxiraabi waa looga qiyaas qaatay ma fahamteen ثانiيا waa فiclu abi bakri wa cumara cabdالraزaq oo musanafkiisa ku wariy way ka ansaxday wa fatwa cabdالlahi بn cabaas ibn cabaasna saasuu fatway wa waa gacanta midig iyo lugta bidix maxaa soo haray labada kale soo maaha axaadiis marfuuca baa ku soo aroortay oo may ansixin walihaada ba alimaamu النasaaئي wuxuu ku yihi sunantiisa laa yasixu fi اlbaabi shayء baabkaa ah saddexaadka iyo mar afraadka in la jarayo waxba kumay ansixin yani can inabiy calayh isalaatu wasalaam xadiidka marfuuca ibnu cabdilbar laftiisu istidkaarka wuxuu ku sheegay annahu laa asla lahu xadiidka marfuucee tilmaamaya mar saddexaad iyo mar afraad in la jarayo wax marfuuca ma hayno soo maaha saxaabadii noo soo daadaji waxaa ibnu abi shayba uu wariyo ka ansaxay caliy bin abi aalib nin mar saddexaad xaday loo keenay oo uu yidhi inqaطactu yadahu alyusra bima yatamasax bal mushkiladani haysto balaag haddaan gacanta bidix ka jaro muxuu ku istinjoon balaayadu wabima yaakul muxuu wax ku cuni doonaa ila tii midig horaa loo jaray wainqaطactu rijlahu e alyumna fabima yamshi muxuu ku socon doonaa wallahi ana astaxi min allah bui inaan mar saddexaad iyo mar afraad jaro waa ka xishoonaya anigu iska daaya waxbaa ka jarinaya fasajanahu wuu xidhay cumaroo mar saddexaad doona inuu jarana cali waa ka joojiye waa ku qabsaday oo cumarna markii dambe waa ku waafaqay markaa taasi maxay tusinaysaa sheekhow mar saddexaad iyo mar afraad in la jarayo saariqii oo afartaba la gamuudayo wax marfuucoo ku soo arooroo la dhaafi karin ama ijmaacu saxaaba aan la dhaafi karin oo ku soo arooray ma jiro waa ijtihaado hadduu xaakimku arka ninkan inuu belan yahay ilaa dadka laga fadhiisiiyo afartaba la gamuudo mooyaane sariqa aanu joojinahayn falahu daalika walihaada cumar waa ka sugnaatay radia allahu canhu inuu mar saddexaad iyo mar afraad jaray markaa calina adigaa maqlay marna cumar cali waa ku waafaqay marka waxay tusinaysaa alqaطcu fi الثaaliثaةi والraabicati inuu yahay macruud lijtihaad اlimaam lakin xukm sharci oo go-an inaanu hayn masalada khulaasadeedu waa intaa weeye waayo fain caada hadduu ku noqdo cuzira baridaa la jaraya la odhan maaye wa waa la tacziiraya mar afraadka waxa la jaraaba may hadhin waayo xaakimku wuxuu u arkay uu isleeya wuu ka celinayaa dembigan unbuu ku samaynaya ama ha garaaco ama ha xidho ama ha mustaafiriyo waayo waxay leeyihin dee sariqadu waa macsiyo mar afraadka wixii ka dambeeyey xad aanay shareecadu u yeelin fain lam takun haddaanay u sugnayn lahu isaga yamiinun midig quطicat waa la jari rijlulyusraa baa la jari doonaa wain gacanta bidix lagu horayn maayo waayo qacigu taasuu ku tacalluqay midig ma lehe bidix buu leeyahy bidixa laga jara la odhan maayo maxaa laga jaraya lugta bidix wain kaanat haddii ay jirto midig oo falam tuqطac aan la jarin midigtii xataa dahabat ilaa midigtii waxa weeyaan ay tagtay saqطa alqaطcu goyntii way dhacday gacan midig wuu lahaa markuu tuugada sameeyey laakiin xadkii iyadoo weli lagu ogin bay gacantii midig ka goda xadkiiba waa ka dhacay buu leeyahy la odhan maayo lugta bidixa laga jara xaaladda waayo xukumku wuxuu ku tacalluqay oo qadcigaahi gacanta midig waanay suushay dee xukumkiiyada ku tacalluqayeyna wuu la suulayaa xukumkii iyadu wayse soo gaadheen soo maaha laakiin intaan weli xukumkii la oogin bay suushay marka xukumkiina waa la suulaya waidaa quica haddii marka la jaro quumisa waa la quusin almuqطacu ka la jaray bizayt alxaar saliid kulul baa la quusin doonaa marka maqsuudku waa maxaa dhiig joojin haddii meesha dee la gubo meeshii goday dhiiggu u istaagaa oo gubniinku waxyaabaha dhiigga lagu joojiyaabuu ka mid yahy marka wax lagaga maarmi karaa hadduu jirana dee gubistani sideeda sunno ama waajib umaahee waxaa loo jeedaa in qofka ilayla in la dilo looma jeede waa in dhiig joojin loo sameeyo qofkii fain saraqa hadduu xado qofku duuna nisaabi wax nisaab ka yar buu xaday rubcu diinaar ama qiimii wax ka yar aw min gayri xirzin ama meel xoolahaasu ku ilaashan yihiin meelaan ahayn buu ka xaday aw ama maa shay buu xaday shaygaasoo lahu isaga ay u sugnaatay shubhatun ay fiiha ay ugu sugnaatay wadalika kaasi ka maali baytilmaali weeye waa xoolaha ummadda ka dhexeeya iyo wa maali ibni inankiisa xoolihiisi aw abiihi ama maalkii aabbihi aw maali maaliki ama waa adoonoo kale maalkiisu wax ka xaday lam yuqtaca la jari maayo shubha meeshii taalla soo maa labada hore de waad garanaysaa sababtoo shuruuddii baa maqan maalkan shubhada uu ku leeyeyna dee asalku waa xuduudda in shubahaadka lagu baajiyo waxirzu kulli sha wa xirzu kulli shayin shay kasta xirzigii meesha uu ku ilaashanyey bixasabi yakuunu ahaanaya bixasabihi shaygaas marka loo eego ashyaadii baa kala duwan wayakhtalifu waa kala duwanaanaya daalika biikhtilaafi ilmaali ee bisababi ikhtilaafi ilmaali maala kala duwanaanshihiisa sababtii xoolii isku mid maaha walbilaadi iyo bilaad kala duwanaanshihiisa iyo wa cadli sultaani sultaanka cadaaladiisa iyo wa jawrihi dulmigiisa iyo wa quwati awoodiisa iyo wa dacfihi marka curfigunbaa loola noqo waktigaa la joogiyo meeshaa la joogo waa meesha shaygaa xirzi u ah haddii laga saaro ayay markaa xaddu sariqa ka ratibmaya fa xirzu hiyaabi haddaba maryaha xirsigoodu iyo wanuquudi lacagti iyo waljawaahiri waxyaabihii la isku qurxinayo walxuliyi asunduuqu sunduuqii weeyaan almuqfalu ahaa mid la qufulay wa xirzulamticati alaabtii kale xirzigeedu addakaakiinu weeye dakaakiinta almuqfalata ee mid la qufulay wasama waxaa sama halkaana xaarisu ilaaliya uu joogo waardiye wadawaabi wa xirzu dawaabina ee alistablu weeye waa xeradooda kaymaha ninku hadduu ka qaato wan yar yani rubcu diinaar dee la qiima ama kaba badan jarisi jiri mayso ninka xerooda ugu yimaaduun baa markaa tuuggii gacanta la jaraya walahaasi wa xirsul ahaasi maacuunkii guriga weelkii oo kale iyo sufatulbeyti weeyaan waa guriga daaraddiisa dhexe bixasabi alcaada sida caadadu ay keensanayso oo hadduu nin ka waran dahab iska dhigto daaraddaa dhexe guriga maxruus miy maxruus maha imikadeen markaynu dee eegno waddankeena laftiisa maxruus ma hadde in khasnad iyo meel adag iyo de waa in la geliyo meel lagu qufulo laakiin alaabta kale weelka iyo kabaha iyo waxyaaba fara badan miisas iyo meelahan daaradda dhexeda waa la iska dhigaa albaabkaa dabaduma lasoo xidha wa xirsul kafani kafan xirsigeedna alqabr weeyaan baashaa kafanta lahaa qabriga markay gashumay maxruuso tahay iyaduna ninka alaa kala soo baxa waana baashkiie hadday kafantu tahay dee nisaabulqaci gaadhsiisantaysna waa la jaraya walow ishtaraka hadday wadaagaan ithnaani laba fii ikhraaji nisaabin bay wadaageen nisaab saaristii bay wadaageen laba waa halkaa masale muhiima ku jirto nisaabka goorma qofka gacanta lagu jaray waa hadduu xirsigiisa ka saaro laakiin isagoo weli xirsigiisii aan ka saarin oo ku bar jira ama xirsigii jebinaya haddii lagu qabto qaci jiri maayo labuda min ikhraajihi min xirzihi waa inuu xirzigiisii ka saaray marka labaa wadaagay arrintaa way wada qaadeen ama mid waliba bar buu soo saaray lam yuqطac dhe lama jaro waaxidun mid waaxidkaasoo minhumaa labadooda ka mid a waayo dee labadoodii waxa weeyaan waxay wada saareen waa hal nisaabun weeyaan mid walba waxa kusoo agaagaya waa aqalu min anisaab wey haddii laakiin shaygu nisaabeyn gaadhaya ka waran labadoodaba waa la jaraya marka walaa yuqطacu lama jarayo asaariqu saariqii alxuru ee xorta ahaa walaa yaqطacu jari maayo dhe alxura ka xorta ah ila alimaamu imaamkii mooyaane aw naa'ibu wayaqطacu waxaa jaraya alcabda addoonkana sayidu xuduuda kalunbu lamidi walaa qaطca jarisi calaa man mid dushii ma ahaan mankaasoo intahaba wax la cararay aw ikhtalasa ama wax dhufsaday aw khaana ama khiyaameeyey aw jaxada ama dafiray dee xadkii ama tacriifkii waxa weeyaan sariqada ayaanay soo gelahayn wallahu aclam waxka bilahi towfiq wsal allahu calaa nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira